odayaashii waxgaradka degmada xardheere oo kulan ku yeeshay degmada ayaa ka hadlay xaaladaha nolol xumo ee ka jira degmada baahiyaha ugu daran ee haysta shacabka degmada xardheere ayaa waxaa ka mid ah biyo la-aan iyo caafimaad darro qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa hay-adaha iyo dowladda soomaaliyeed ugu baaqay in ay gurmad la soo gaaraan kaasi waxaa looga hadlaya xaaladda abaaraha odayaashtu way daba dheeraatay heerka ugu sarreysay ayay maraysaa roobabkii dhowr xillihiioo isku xigta ayay baaqdeen baaqaas wuxuu ku wajahan yahay hay-adda maareynta musiibooyinka federaalka in maaragtay ay gargaar la soo gaaraan isbitaalkii daawo la-aan waaye xoolihii waa baaba-een oo maaragtay abaaraa baabi'isay dhulkii dhulbeereedka ahay maaragtay isagana sidoo kale marka baaqaas ayaa maanta maaragtay ayaan diraynaa oo diraynaa hayadaha ay qusayso oo aan magacawnay intaas waxaa dheer marka dowladda waxaan rabnaa inay ka jawaabto baaqaas insha allahu tacaala maanta waxaa meeshaan iskugu yimid odayaasha dhaqanka degmada xarar dheere hay-adda maareynta masiibooyinka waxaan leenahay in badan ayaanu la hadalnay toban jeeraan baaq u dirnay wax badanaan la hadalnay waxaan leenahay laga soo jawaabo dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay ka soo jawaabto ayagu meeshaan madaxweynuhu waa noogu yimid taliyaha ciidamadu waa noogu yimid balyo keliya naguma aadana naguma filla waxaa nugu filan in lalaga taakuleeyo abaaraa ka jirta meeshan biyo dhaamisaa loo baahan yahay wax la cunaa loo baahan yahay waxaan leenahay ha laga soo jawaabo baaqeenna baaqeenna ha laga soo jawaabo marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leenahay baaqeenna ka soo jawaaba saddex sano oo dhudhow ayaa xardheere nabad yahay inala ka soo gaaro dad iyo duuba waa iska kor dhaceen beer male dhaqan kale ma hayno waxaan ummadda in nala kala mid dhigo degmooyinkii naga dambeeyey oo hadda degmooyin loogu wada magacaabo aba hadda intii annaga aan nabadda ahayn kadib la qabtay baabuurta meelay kala geeyaanay la-yihiin saasay hawluhu u kor taagan yihiin si kastaba degmada xardheere ee gobolka mudug ayaa wajahayso biyo la-aantii ugu darnayd waxaana shacabka qaarkood biyaha ay ka keensadaan meelo aada u fogfog